hay-adda naafada gargaarka soomaaliyeed ayaa isbitaalka banaadir oo ah isbitaalka hooyada iyo dhalaanka ee magaalada muqdisho gaarsiisay qalab caafimaad gaar ahaan kuwa isbitaalka baahida ugu badan u qabay ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay madaxa barnaamijyada hay-adda gargaarka naafada soomaaliyeed isagoo sharaxay qalabka iyo waxyaaba uu ka kooban yahay waxaan maanta jawaab ka bixinaynaa qaybtii ugu horreysay baahidii agab ee uu qabay cisbitaal banaadir oo runtii maxaan ku dhaha baahi ayaga ka timid iyo qalab ayaga u baahan yihiin ay nala soo wadaageen qayb ka mid aha maanta ku wareejinaynaa anigoo ka wakiilah islamic oasis oo fadhigeedu yahay dalka chicago waxaan rajaynaynaa qalabkan oo runtii loogu talagalay qaybta hooyooyinka iyo dhallaanka in baahidii cisbitaalka ay wax badan ka beddesho islamarkaana ay sare u qaaddo qualitiga amba tayada caafimaadka ee uu bixiyo cisbitaal banaadir waxaan rabaa sidoo kalena u mahad celiyo agaasime fartuun shariif iyo dhammaan tiimka kala duwan ee cisbitaal banaadir agaasimaha isbitaalka banaadir doctores fartuun shariif oo guddoontay agabkan ayaa ka mahad celisay iyadoona islamar ahaantaana sheegtay in qalabkan baahi weyn loo qabay hay-adaha disaster aid foundation iyo sidoo kale islamic oasis labadaba iyo sodmo waxaan uga mahad celinaynaa garab istaagooda xilli runtii loo baahnaa qalabka maanta la keenay oo ka kooban medical equipments qaybihiisa kala duwan sida monitoriska bukaanada bibiyada waxa lagu cabiro oo bresharka dhiigga lagu cabiro waxaa ka mid ah section machines oo istaalka aad ugu baahnaa waxaa ka mid ah miisaanka carruurta yaryar dhammaan qalabkaas oo runtii conteynerka labaatanka fiid ah ayaan la wareegnay waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay ha ka siiyo waxaan rajayn doonaa qalabkan insha allah inuu qaybta tayada adeega caafimaad isbitaalka uu bixiyo ay qayb weyn ka qaadan doonto